waxaan maanta isugu kin yeedhay inaan idiin sheego sidaa ula socoteen waxay ahayd inay bilaabmaan wiiga soo socda oo aanu maanta baxno oo aanu turkiga tagno aniga wafdigii somalilan ka socday aanu la kulanno wafdigii xamarka imanaysaan wadahadaladii aanu u ballansan aanu bilowno waxaa xalaytana la soo xidhiidhay dowladdii iyo madaxweynihii iyo wasaaradii oo naga codsaday inaanu dib u dhigno maadaama aan wasaaradii iyo dowladdii si aanu dhisin aan la ansixinno wasaaradii hadday yimaadaan aanay sharci ku joogayn arrinkaa waanu garabsannay waxaanu goosannay inaanu ka aqbalno oonu dib u dhigno waxay ku taliyeen bisha shan iyo tobankeeda inaanu ka dhigno shan iyo tobankeeda annakaa meel oo baxaynaa markaa waxaanu ballan ugu qaadnay inaan we ku celinno ee maalinta munaasibnoo haddaanu somalilan nahay aanu shirka qabanno marka shirki wuu dhacayaa diyaar bay yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan maxamed biixiyona sidoo kale waxa uu beeniyey in dowladda dalka imaaraadka carabta uu kala hadlay in mashruuca biyaha magaalada hargeysa ee ka imanaya xumboweyno caasimadda magaalada hargeysa deegaan ahaan qayb ahaan la geeyo isagoo ka hadlaya wasiirku waxa uu yidhi sidaa ula socotaan waxaan tegay imaaraadka madaxweyne wuxuu ii diray inaan dowladda imaaraadka oo ballan ka qaaday ebershayna dhaaftay inay waxyaabo badan inoo qabato waxyaabaha inoo qabato ay ka mid ahaayeen biyaha ay ka mid ahaayeen cusbitaal berbere ah ay ka mid ahaayeen cusbitaal burco ah ay ka mid ahaayeen iskuol iyo jid intii oon waxba ka soconin inaan dabagalo markii aan tegey imaaraadkii waan la kulmay waxaan idhi waxyaabihii aa ballanta nooga qaadeen waxba kama socdaan anigoon midna carabka ku dhufan waxaan weydiin xaggee biyihii marayaan xaggee isbitaalkii marayaa xaggey markii ay igu qancin waayeen waxaan ku idhi dowladda imaaraadka waxay u gudbisay foundation layidhahdo khaliifa foundation khaliifa foundation baan la kulmay khaliifa foundation waxay igu qancin weyday hawlihii halkay marayaan isbitaalku waa imise sariirood biyihii xaggey marayaan marka aniguna dabcan sidaa ula socotaan nin dee u joojinayo ma ihi qofna haddii wixii ummadda ballan loogu qaaday ay socon weydo dadkii ballanta qaaday baan dib ugu celiyo in hawlihii ma hayno of course qaylay kicisay qayladay kicisayna dad badan oo ku xidhnaa hay-adda lafteeda oo dan khaasa ku lahaa ayaa qaylo kiciyey marka qofka tuugaa la qabtaana reerbuu dabada geliya hase yeeshee nin u joojinaya mahi wixii ummaddan ballan loogu qaaday waa in la socodsiiyaa waa in biyihii xunba weyne halkii loogu talagalay ay noqotaa nin maanta anigu geli kara arrimaha meeyo wasiirka biyaha biyaha qaabilsan laakiin haddaan ahay wasiiralkhaarajiga wax alliyaalo wixii ummadda somaliland ay leedahay ninkii wax somaliland magaceeda ku soo qaata waxaan uga baahannahay accountability waxaan uga baahannahay transparency ma doonayno nin intuu magacayaga wax ku soo qaata meel kale wax mariya hadduu meel kale waxmariya cid baa tiriya tol baa tiriya reer baa tiriya hadduu meel kasta dabada geliyana qofu joojinayna ma nihin dowladduna ogolaan mayso wixii ummadda magaceeda lagu soo qaaday in la misyuus gareeyo waxaanu leenahay biyihii ay ballanta ka qaaday imaaraadka iyo hay-adda wadaa xunba weyne inay ka soo qaado halkii dadka loogu talagalay ay u geyso biyo aanu bedelaynaan ma jirto biyahana shaqadeeda maha wasaaraddan aad taagantiin foreign affairskalala biyaha ma qaabilsani laakiin ummadda way ooman tahay biyo u baahan tahay biyihii badantoo loogu qaado waa in loo keenaa waanan ka aamusi maayo waanan sheegaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixiyoonis sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeymo qaar ka mida hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka somalilan u soo jeediyeen xukuumadda somalilan oo ah sababta xisbiyada mucaaridku ugu mid noqon waayeen wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waxa uu sheegay in qaranka somalilan ay ka wakil tahay xukuumadda somalilan golayaasha baarlamaanka iyo kuwa guurtida maxamed biixiyoonis oo ka hadlaya waxa uu yihi wallaahi dee xisbiga dee hadlay midkaa yidhi oo nasiib daro tegaya shirka guurtida waxaa tegaya shirka shirka baarlamanka oo mas-uulka ah ummaddan oo ummaddu soo dooratay oo axsaabtaha laftooda ay soo doorteen waxaa ka mid ah wasaarada awalna wasaarada iyo guurtida iyo baarlamankaba waa tegayeen marka arrimaha laga hadlayana waa arrimo qaran maaha arrimo xisbi xisbina ma khusayso waa arrin ummadda somalilan khuseeya dowladda somaliland khuseeya laba dowladood baa wada hadlaya waxaynu u baahan nahay ninkii talahaya ee wax nagu biirinaya inaanu diyaaru nahay inaanu dhegaysanno oynu gacmaha iswada qabsanno oynu meel uga soo wada jeedsano arrinkana markaa waa arrin qaran dowladdanaa ka mas-uula annagaa ka mas-uula anigaa ka hormoodkoodiya anaa wasiir alkhaarasigaa anaana shirka liidgaraynaya saasaana ku soconaysaa